lama haba hoo qaadato bisheedikun ma tidhaariya sidii baakal hanlay horram haba qaad sheedikun ay dhiibas ma tidhaariya ma kor qabto ama maydhow ayaantan wajagaloe haddaha gade poolana ninkana seehiyey ooma nadiif nabunsi haatow nocshe may aragaw norway ii jarmal ooma nadiifa taal lugaal ii boosaase naase hablood ii hargeysa oomo nadiifa taal naafashe way aragay nadaafadiya saayidaaha nang arigii ma dhaafaw oomo nadiif oomo nadiib nimco ilaahay dadkahankana seexiyo dhusugii nakranagroowo lakunooga tiinalayka kuweela siiyu oomo nadiif danyarta niidiyo linweelay baakidii ooma nadiif hayti lama nusnus lahankaweelay nusko geeka alaabtinka nadiifisada nusko kaleen bariyeeyaaha lamaada nusnusna beecsho sidii baakidii leya sidukun leyaha ganacsatadana nusko angmiinka kooya nuska shileedis
الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همين فايلة كلنت فايلة أخياري ميلو البوسن روكتان يسو البوسن إن ديغايتان باhan ka dhawaada barnaamijka kulanku warsan oo waqtiyadan oo kalan ku baratan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii la ku reeba hamiinka jimaadee sabtida hooydaasa hamiinnimo arbaacow khamiisniya hooydaata taarigdaniya kabeeganta tumiy shanta bilaa lamaad ee febraayo sannadda lamada kun iyo toban toddobada qodobada kulunku warsan dhegaystayaal hamiinnimadan una siinhaynaysiina dheega doontaan haddii ilaahay u sare dhegaystayaal waliba ku mid eh galabnimadii geeka muddo saacad ee weliba markaas laha sheegay in degmada buura kabe ee gobolka baay uuse kugubadii roob dadkii duunyada markaasa iyo ka gaboobeen welina markaasa degmada dhowaanooganba laha ku sheegayay cudurka shibanbiyoodka iyo weliba abaaro markaas ku jara deegaanada hooskooyow degmada buuraha kabe ee gobolka baay barnaamijka kulunku warsanya dhegaystayaarka dheega doontaan waraysi una siinku hayna roobka geeka kukubadii degmada buura kaba iyo weliba xaalado abaareed ee degmadaas ku teegan wakhtigan malaaqada koo ku mid ee malaaqyada degmada buuraha kaba oo arrimogaas idaacadda warsan oo kuwaalku weydiday qodobada saasoo kale dhegaystayaal kulunku warsan hamiinnimadan una siinhaynaysiina dheega doontaan haddii ilaahay usar weliba ku mid ee cudurka shibanbiyoodka iyo weliba laa sheegahaya in haanu ku badan lihdin qofa uuse ka dili deegaanka daynuunay ee gobolka baay ee magaalada baydhabo hooskooyow xillida deegaankaasa sa markaas dhibee cudurka shibanbiyoodka xilligan dadka iyoon ku dareemahayaan xaaladdiis welina markaas maamulka deegaankaas isakuqayda dhaamiyey xaaladda shibanbiyoodkii weliba dhibaatada xilligan daynunay usakahaaya guddoomiye ku-xigeenka dhiniga siyaasadda iyo ammaanka zakariya cali oo idaacadda warsan arrimogaas waa kuweydiidiya barnaamijka kulunka warsan dhegaystayaalka dheega doontaan qodobada saas oo kale kulunka warsan hamiinnimadan una siinhaynaysiina dheega doontaan haddii ilaahay sare dhegaystayaal weliba ku mid eh dad habugtaali oo hor leh oo ku kooyay deegaanada gobollada jubbooyinka baay iyo bokool iyo weliba iyo hadeerina magaalada baydhabo ee gobolka baay welina dadkaasa kumuugute dhibaato xillo markaasa qaar ku mid a dadkaasi oo sheegeen in iyo ha ku lugaayeen deegaanadiyo oo kudhidheer deegaanka ama magaalada baydhabo ee gobolka baay gargaar iyo dalbadeen welina markaasa iyo sheegayna in xilligan iyo nhaysana raashiin iyo bii oo markaas iyo ka moodaan hamiinka iyo maalinta xilliga iyo hadeeran magaalada baydhaba barnaamijka kulunka warsanya dhegaystayaalka dheega doontaan horjoogo ku tirsan dadkaas oo markaas baydhaba hadeersi iyo haano ku midda dadka markaas dhibaatada haysata ee habugtaali baydhabana hadeeri qodobada saas oo kale kulunka warsan dhegaystayaal hamiinimadan una siinhaynaysiina dheega doontaan weliba ku mid ee weriye ku tirsan wariyaalka soomaaliya ku howlgalow weliba markaas lakihiray magaalada hargeysa ee waqooyi bari ee soomaaliya maamulka somalilan yaa weliba iyo kaeedayna weriigan in markaasa usagalansaar lalahay dawladda soomaaliya xillo markaas somalilan iyo ku horjeedda siyaasadda soomaaliya kulunku warsanya dhegaystayaalka dheega doontaan weriyahaas lihiri oo ururka suxufiyiinta somalilan iyo cambaareeyeen qodobadaas iyo qodobo kale oo yo ka jaran walyahaniisiyada kulanku warsangantiilu kugudu jarniyaasin gudbidoona dhegaystayaal mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo hasaari barnaamijka cabdulaahi nuur aadan iyo sina dareysiyahay saalax qaysya farsameeyahaya markaliyo kulanka warsan waayahay dhegaystayaal mar kaliyo idaacadda warsan iyo hawdaysan kulanaha barnaamijka kulunka warsan qayboojiya horeya gudgalay qodobkan ka horeeya ahmiinimadan kulunkuuna ka fiiriyaan welibaa usoo nagadeeya galabnimadii geeka degmada buurakaba weliba ku qubaday roob dadkii iyo duunyadii oo ka gabobsadaan xilla degmada buurakaba laha ku sheegay dhibaato dhiniga iyo shubanbiyoodka iyo toho abaar eh oo maalmoogi lahadhaafiba malaaqyada ama oday dhaqameedyada magaalada buurakaba iyo kuqaydha dhaamiyaayeen idaacadda warsan roobkii geeka kuqubadii degmada buurakaba iyo weliba xaaladda dadka markaasan jiifa cudurka shibanbiyoodka weliba ol kuwa diday malaaq mustaf axmed malaaq guudow oo arrimo badan idaacadda warsan unku warbi
alxamdulilah iyada oonka jaraysa nafkeedaha moodnaataa roobata ma kuqoban dhibaatadii iyada an badanaysay marka kadibna oon iyo abaar iyo dhibaatadan ay teedanay haddana subaanka dalaa suban biyuud suban biyuudka soo xaaladii sataa iyadan la yaabayaa dadka xataa madii degmada wali qoqoobantay dadka maal baadiyo laka xisaabay iyada gobolka dhamaaday oo dad oo dhowr xataa lix boqol iyo hordhaa oo qabay laka xisaabay laakiin alxamdulilah asarkaan soo koonsaday kool dhibaatooyinka dadkii meelo dhan jiifan kula jira alxamdulilah caafimaad baan ka dareemayn weliba wararkaiyo sheegahayana oo dad degmada buurakaba unaqadka teleefonkani kuku warbiyaana in galabnimadii geeka degmada buurakaba usoo kugubaday roob dadkiiyo duunyadii oo kaga wobsadaan arrimoogaas ma idinku sheego korta maasha allah horta roob eed lama hadayo waana una sugaana marban sugaana alxamdulilah waana ilaahay aan kama hadaana ilaahay unka sugaana meenkooy laakiin roob hadda meel biigide oo anshagad oo warar iyo meelo kale sataa biigide meel laakiin roob ayaa eed unqooday alxamdulilah halka filimkooda hataa caafimaado badan dadkii dhibaataysanaan dhan hataa bukaanka dhan way dareemaan iniga budidi hataa sidii hore ahayn iyo ka dareemaan alxamdulilah laakiin roob hadda oo warana biigidey marka daraayin hataa biigidey oo inshaafka carrabka la isticmaalaan ma ah laakiin idan waxaan ku babsaday alxamdulilah roobka meega use dareeri amase bilaabadi maasha allah roobka afarkii marka tumikowsa ahaytiya abilawday ilaa tumila masaan ku wadaayo alxamdulilah roob oo mana sidii halkaas oo saabisasooday manqubu namaa saabisasooday manqubu dhan wadanka dhan biyo dhagan lahay laakiin roobka waa iska deeyirahay waayahay maadaama degmada buurakaba ku jirtay xaalad abaareed iyo too caafimaad dara ee dadka inta badan bale il daranaayeen cudurka shubanbiyoodka oo muddooyinkan dambe ay dhibaatadiis degmada buurakaba ku weerasi may ku bedeli roobkii galabnimadan geeka kugubaday buurakaba maasha allah alxamdulilah baaraka allahu fiikum horta eeda waan ka bedeli waxti inka dambay ka roobkanan dhaway wax inka dambay horta markaasa dhamadi markaasi dhacdan iyo roobkan si hadan qubdi dhacday oo lama dhamadi iyo lama sida e ma dareemayno oo madakulis la walba meeli ka jiro nawaraysan alxamdulilah si roobkan kooyib walbana aan isbedelay hebel isbedelay faasa isbedelay dadka isbedelay taableeda ka dheedahay naawa hadda ili hoosan geed si roobkan aan kooyib wal hadda oo dareen oo dhibaataysan un haddana ku yaraan mana hadda ka dheedahayna ma jiro malaaq mustaf roob ameen ka dambeeyey oo ada xasuusata degmada buurakaba degmada buurakaba roob marba kuqubday sanadkii haddana feel xaqaaqay qubday laakiin sidii oo lanqasa jiray oo wadanka madii roobka kooy oo waro biin geliyaay beero dabarka kaseena jiray manka qubana laakiin soo waxa qubday sanadkii haddana mooni roob waxa qubday alxamdulilah roob waxa qubday maa kor waayahay bulshada qaybooja shalduun ee reer buurakaba galabnimadan roobka markii usoo qubaday shucuurta titiyo sehayti mayse isku bedeli niidjabkii ka eedanaay dhibaatada degmada burakaba ku teeganayta muddooyinkiin dambeey maasha allah sababta madarku qubaday lan yar ila wiil adeer lan hataa gurug galay mise gurugka asheerata malee roobka iidalan ilay ila lanka baahanay dadka dhan bal lan yar ila wiil adeer banaanka laka kulmay lanki gurugjeeda mana banaanka mashraaf roobka kagubaysid in lanka banaanka hata wadooyinka hamara roobkan geega meelooyinshada usugnaayo subaxa bisha hore dadka kooy marka baadareyn gargaaran lan oo guri galay guri asheerey roobkas dee kordheen kaaban garbuura kabelan waa ilaa bahan markan kaleba geeda lanka faraasana geeyo ma iidoo kala haydi waayahay walaa mustaf inay ku sheego korto deegaanada kale ee degmada buurakaba ku hoos kooyo maadaama buurakaba tuulooyin badan eedan hoos kooyayaan oo ma degmada dhatiye oo keliya ya ka koobanaya roobka mise deegaanada ku basan degmada yaa roobka saas oo kale uusa dhaboojiye oo warar lahaseen ku sheegay degmadii beentana horta eedan ba hadda aan weentay saddex boqol toddobaatan iyo toddoba tuul oo kale hooskooda intaasay horunkiyasa konton tuul mase boqol tuul oo kale ilaa beersinama inta kaleba aflaqooy wareeba dhimanaay ee hadda dhimana kale ilaahay haddana ilaahay kutuwan iyo hadda fooqasaas oo kale mar maadaama dhibaato badan ku teeganta degmada buuraha kaba qayladaan badanna odayaal dhaqameedka iyo maamulka degmada iyo ku direen xaalada degmada xilligan ku teeganta lan gargaar lah deersii walmantarow ilaahay intii irkakii irka raxmada tiitiis usa kugu gubiyow oo ama usu roobku sheenow balse dadka isan inta badan ambaagasaan baaqakii kingmay isku bedeli oo gargaari lahasiin deersii muddooyinkeen dambeeya qayladhaanta isan gudbiyaaseen wallaahi waa hadii oo gargaar degmada buuraka nadirsi aan sheego oo qaabada kororta mayd aragay buyda oo wadankan kooyan oo buyda naftood buyda ganacsi haayan oo hadda buyd oo sidan dararta wadanka biilasa ka shibaaso oo lakasoo waday oo gargaar kala kooyan waxayna laakiin buyda oo ganacsi aaneen kooyan buydoosa intaas oo gudbima wadankan eeda dhawaatada teegnaayti markoo abaarma jirti markoo biilaama jirti markoo shimaha jiri degmada buuraka degmo hadda geedadka yaallo soomaaliya baxna laakiin degmo hadda geedadka yaallo sujuudan gobol oo koonfur galbeedka dhaha yaallo ka dhibaata badan ay tahay meerana shimo nagatay abaar nagatay giilaan nagatay iidan maana hadda ka gargaarka ilaahay gargaarka fadana laakiin dadka lanka baanan iidan ka gaabsada hadalax laakiin maana ninka dadaalana oo shibankaysa iidan ha gargaaray degmada buuraka oray shibankaysa daawabsa iidan ha gargaaray laakiin tan biyo iyo tan daacdo ka haysatay taas gargaar daro baqaada bareen wadanka naa lankii maanaha afijiyada iyo lankii maanaha ka dangalay dhahdayoba waayahay kulaalkii shibanka shiban biyoodka usa ka dareeri ma isku bedeli sungeedka ka dareeri alxamdulilah alxamdulilah taasay ee waan sada bedelinaya wala ahamala ilaahay haneenkaba roobka hadda geega kuhudi filimbo kale oo ilaahay seeniya haysay alxamdulilah taas geega mulka qaadahaa taaway dad oo ugu yaraan hadda ma jiifan geega boqol iwa la jiro jiifan qaarateyn isbitaalka datoon xilin oo kale jiifan intaasaydan afarkun ilio iidan faylaaysa inilaa kala foofo doonaa umalaysa hadda ana jeedadka afarkun iyo makar ku dhaada isbedel jooga dareemo waayahay xildhibaana laakudooradii degmada buuraha kaba ee matelow shacabka reer buuraha kaba waana ku mid a baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo jara dowlad goboleedka koonfur galbeed dhammaan dadkaha ku jeeda degmada buuraha kaba may uu ka fariinyaada gudbi lahayti oo ka eedan dhibaatada degmada buuraha kaba ku jarta xiligan taasana ku dadaalamay dadaalka kasoo baarantaan sidan biyo magaalo ku dadaalan wali silamboyn ama wali beesa xalantaas ku dadaalan tamasee lama hadeen tan biyo oonka ka jirin iyana ku dadaalan tan abaarana maadaama iyo wadanka doorashada saaba badan leh eedmuk saamayaatay oo dadkiibaata dadaal haday waysanaan marka waliba tabartay karaansi dadkabaa dadko xaaladii eed masloosan ay tahay laakiin waliba karaansi wato iyadan ka jeesadeen haddana kaxageena ini degmadii bawalaabo kasta iska dhabaataysantaa walaabo maamulnaano ka jirta ini gadaal handeeno maamuladii iyo qaababsa iyo dhibaatada ka teeganta ini gadaal ha aranaafadaan oo ilaahay inti waayahay kaas weli bahaayay malaaq mustaf axmed malaaq guudow oo idaacadda warsan warmaayi islamarkaasna uu ku warbiyaayey roob galabtan ku qubday degmada buurakaba oo dadka iyo duunyadaba iyo ka gaboobeen malaaq ciidan maasanta okay adiga walaakaya
الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنجر أروضة أبقليوك حفيسة إي إلو إي العامل abshirsada iidoysada is aroosamadun waan istareyha arwidi liin oomanayay imbadan unusugaani arwo alla aamin jenaraal farneejar bay dhowniin kuwoytay alaab wareegwayku oombahi ilaa waliijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebadseeba arlaadan leenka aragna ariitii'ada andhigtooba madii uloosee ismootidoona haato irituunku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo alla daneeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwoo alla aamin mudo hanku adeeg alaab orijinaal e isjiida laha saaray afar meelodaha ku ƴabtiliin eraan ilbaydhow laylikiin kusuubiya injineer aalami e wal eeshiyaan walha bari ley adaka
warsan raadiyoya dhugunsadaatan dhegaystayaal qaybo dhexe ee barnaamijka kulanku warsan yaahaasi diirni qodobka kale ee barnaamijka weliba uusa nagadeeya magaalada daynuunay oo hoos kooyasa magaalada baydhabo weliba laha ku sheegahaya in cudurka shibumbiyoodka muddooyinkii dembey dhibaato weyn usa kahay shicibka reer daynuunay oona la sheegay in tan iyo intii uusa meelaasa cudurka kubogi iyon amuudan tiro kor ondhaafasa lihdameeyo qof oona lukusheenay dadka badan deegaanada hooskooyow daynuunay guddoomiye ku-xigeenka dhiniga siyaasaddii ammaanka zakariya cali yarow oo uuna waraysi luwaalani weliba isu ku warbiyey xaaladda shibanbiyoodkii weliba tirada an amuudan
alxamdulillah aad iyo aad aan ka bow markan koray kadaba degmacdabey baxdo waqtan deegaanka daryaawonka dambo dibadda aad iyo kudhiyay oo maqaadar ilaahay aan kudhiyo qabridi oo shurbiyoodkihayo aad xaniinsaamay dadbadano geeriyo ilaahay tira lexdameeye iyo jarta oo haddana oo hoose dameeyihii wadanba ilaa hadda gaar hadda meelodan dhaaday oo xamar jiraan jiraa gaar bay dhawo laxagiiyo jiraan gaar meelokan langaaday tiikan uyukaninka dambowti qof oo ka dhamatay meelahaw deegaanka meelhooskoodas oo bulo horon lehaw oo baadeen hadana marka dhamatay hataa walow meel waaye biyowiil ka dhigan lahay qofkii kudurno daynona oo fuutooyinkii walagarno oo gani oo habadarniga meel ka maqnay noocyadaas badan oo kulaalkii iyo sheelay dagaalkii iyo badan sheelay shubankaasna aad meeqaamahay shubanka amay ku bilawday ee daynuunay shubanka mada ku bilaawday muddo ada baliga qaaqaadnay madaxaadii tumayta hoobiya meelakakeeni ka bilaawday ilaa yaxsana maydareera weli tuulada walaayarkoo hadda loo naday nawaaxiga tuulada diidigaa ku jarti shalay iyo daraas meeba dad ku dhumadaay hadaan ku sheegay meela meeraw laba iyo dhow gaduud ada xilligaasa bilaawday ee guud ahaan ee khasaaraha ama ee dhimashada usa sababay shubanbiyoodka daynuunay ku teegan xilligan ee macal deegaanada ada in sheegtay in dhibaatada ee shubanbiyoodka usa saameey ee tirada guud ee dhimashada meegaa gudoomiye
dhimashada ilaa yaxaanti unhormarin duwanka noqnahaayna waa konton isiyeed ilaa iyo dhexdoodka ada konton isiyeed ahayna laakiin tiro lixdameeyada lama oo kacsa laagdari mata lixdana ara korna balmaas maanaa tuulada meerteende oo msiyaad yaroo beenoona kusoo bilay dhagoodii soo ilaata bukaanadii oo noo idorma jiraan ee dadka mayneska jara ee cudurka shubanbiyoodka ee harididow ee dhibaatadana ka haaya wallaahi walaalkay cudurka kooxaasku boodinaya qornajiisii oo jaalabay dadka badiyay muddo laba bira male kaxaayaan hoonadaaya kobadi dadkii lafaha hore ku dhigo kale ufaarwaaya kahawaaysiyey shabanna hooyadaasa male oo warkuna maqaadar ilaahay kakooyo oo leyna mana saamaan ilaa i deegaanada oo koonfur galbeedka milkiga kuwada jara sida ilaa goorgaduuday ilaa iyo insheegal awdi mikafilaa ku sheegahay tan degmada badao ku jara noocyadaas badan oo macnaha inshaga una laakiin midda kale kusii dortay daawo la-aan oo gurmid oo gudbid gudbidii abaaraha oo wadahan beersida intii una la isxilqaano reer deegaankiiika maamul ahaan le hoorno daawo weydiino heer karambooyinka dambe soo macnaha ku dhamaatiro midad ilaa xamaa iyo midad ku dirno beerni noocyadaas badan oo yacni oo dhibkaas wiina eerninka dhigi
maamulkii deegaanka mas-uulka ku haayaya etiin walqabad la taabado kor oo ay uu ka insheego korta ka eedan cudurkan shubanbiyoodka gudoomiye jarta wallaahi eed eed oo ka wada qaabado kortii kusheego kormeed waaye dadka inta badan madiyoonay oo shibanka oo khasaama idoonta muddo ka haay jira markaynu soo bilay dadaalo badan oo daawo ka weydiyaana intuna nakaalana dadka shacabka deegaanka bedelaay in kale oo insagaan beeritaan suubina intii uuna jeebkana beerisku awrina ahmada suubina intii oo keendame oo deegaanka baaba ka taali xabeyna kii tuulada jarna baaburan dirno sheegna kii oo manaa oo deegaana ku ay jarna dirno sheegna aan una fadlika jarta wadanka amnilaay daawahan ka baxaana mahaano ereysidaana baawaqista xabka oo hawlanin gurmudi korna neeseedo korna sadaafoon yani nadaam noocaas een maraana iyo dadkii meelikusheeno nagani dadaal yani oo maysu bilay teedooyinkii biyooyinkeeda oo tafeentii walawdkii oo tacaawada tacaamilaan suubini ilaa iyo hamiinkii leelimata heerka jeerna ilaa afartaa dhigtaa oo xidhayna cadadka dhufteeta macnaha oo waqtuhan laka jara nunayna sidii kalaba dareerka iyo waxba la tariyo baadye oo inta badan sitamiikoosa laku haroodo ununa ka maamul ahaan teed iyada mataalin dadkiiba masaajidadii baasku sii badatay ilaa in deegaanadii daqaarna hawadowdii gaara dameer asaariyo dambadeen ka jara waayahay mudane gudoomiye cudurka waliba in sheegtay in daliil ahdaafi uusa ku bogi deegaanka daynuunay oo dhibaato badan xilligan shacabka reer daynuunay uusa ka haaya walgargaar tangi intii cudurkaas uusa bilaabadi dhinig iyo koonfur galbeed wasaaradda caafimaadka hasiin ku deeri jarte والله إلا إياها كنا حالنا وزارة عمات وحنوديني ودولتك وفرقتك لكن شخصيات أنا قدام كما وديني كافر بيتوزوغان والحردين سيجرا waayahay dadka deegaankaha ku jeeda dalka banaashay kamoqon iyo weliba dhammaan koonfur galbeed hay-ado shaldugun caafimaadka qaabilsan may uu ka faringeen gudbii lahayti waa ku gobodolka ka eedan cudurka shiban biyoodka
meel faryaankeedii waxba ka koreysa dowladda koonfur galbeed wasaaratada wasaaradda caafimaadka intii oo yani beersada daawada degdega yani maxaysan ilaa ay hadeantii oo koonfur galbeed dhisanto ilaa waxaayo maaliminshaanin heero daawo koonfur galbeed ku dareerta wasiirka caafimaadka medbaeed iyadoo codsaane antisa degdega daawo oo dadka xaniila beersi تيتي كان وزير ك وزير كمعلمتي بيوم أنتي عصونا عن ال على وزهرية الصوفي البيروس اللي الماضي فينا حتى حيالة زيجات الدينونة أنت أول قرارة إلا إبور إلا هي الإنسان يرتبه إلا إجاله وتبيد كجيه حتى إلا ما تبيه أو كجيه أنتي وزهروس معناها بيوسين سيدة دير كراهي والأم وزهرتها وبيها معناتها للبيها حتى أخوان وزيكا ما تنصرون أكبر في دينوني الجوني حنيفيري اللي هو حنيفيري عند بدر كان جوني حنيفيري أو تبقى حنيف جمل تيجي كان جانيد بارك بليانكا أو بارك هو في بالجوزي لما أخوان يوم تسفر أو يشغل أو أو أو أو راح إلى ديجاك أنت اللي فيها أو تعملها على إثيوبيا isaga oo deegaanka aan gurmudan deegaanka baadeed dadkiioo deegaanka qabalaysa inleeda roga gudoomiye ku-xigeenka maamulka deegaanka daynuuna dhinagii siyaasadda iyo ammaanka oo warsan waramay yakaas haaye gudoomiye zakariya iida maasanta qaadi mudan walaa maxamuud
daynab inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnimay daahir adiina danjee daarudawa hosbital usumay daarudawa hostal leyli leemay foola isbitaal daawan yaaluwamay way diin diriko diinlay bilaawshaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinima lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilowka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i ariirdhatiyo bushu walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal dictor alluunlee ilmisay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidii dor maxamed abshiraa meele diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo gaalangnimay kiidadaaraw kumbuyuutaro caalami i oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom baikomistry iyo kansheybaarka c b c ya meele diyaarkinka ee horay indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbital farmashise diyaara daawooyin casri eh oo nocyaalkii inkadi dambeeyen eh tigtooro yurub iyo eeshiya qalankaas kula duugana degdeg adan ku daawaysadaasoo farmashiga daarudawa hosbital diyaarkiinka ee dadwiinow horandeera dogognimo walka dandarooway dadnamana antii adafiyawtuwa aman udurka ha ku duduubo sariirtaba ad ha ku deguwayte gaal dilaafka dhiihan doonka lafaashay daleelahas lafoofan wal adadeerasa male antii udurka kiin dabar gooyna
idaacadda warsane magaalada baydhabo iyo noodhogu sidaatan dhegaystayaal qaybo dhexe kulanku warsanya weli kuguda jirna qodobka kale walibaa usanagadeeya dad horle oo habugtaali waana hakuroori deegaanadii iyo ka noolayan abaarto ku jirta koonfur galbeed dartiye waliba iyo hadeerina magaalada baydhabo dadkaas oo markaas la sheegay inay ku kooyan sida gobollada jubbooyinka saakow iyo weliba bu'aale iyo deegaano kale oo jubbooyinka ku tirsan iyo saas oo kale shabeellaha hoose deegaanada iskiirow gobolka baay iyo shabeellaha hoose iyo waxaana ku tirsan deegaanada gobolka baay walina dadkaas xillowna kaboogani kaamka xilligan iyo ka noolyin ama meelle xilligan iyo ha ka degeen iyo ku muuqatay xaalad eedan adag xillo qaar ku mida dadkaas iyo sheegeen inuu ha lugaayeen waana lug iyo ha ka deereen magaalada baydhabo walina gargaar iyo ku dalbadeena dadka walaaloojo eh ee xilligan markaas magaalada baydhabo rooga in galansiyaan oo iyo sheegeen
kaamka magaashaysi yaadwiimu barakaa usugu miilo ugaaka barakay habaal barbaara ilaa gasidheere roobey baanow ufurow gurbaan xiyaada ilaa antii hagarka dhuleeda sahaka barakay dadhiid intabaa daysinga jiraan udurkan hadda sida andareere miilka saharoodayan mahaysidaan mus'uul mahaysine kaamati diriskaan waa mus'uuliyaa antii aariihan waraysidi mus'uuloon walnoo wadi hiridi gaabkana saasa iyo walbadoro muskulaneenka doro marki saasata gaaji wada haysita dadka udub iyo walsaase waha guraayan buufishi iyo walsaasaata ka maalintii magaalada angalaayan wal haddihii adna siiday girgaaru un erna gacantaana ilaahay hagili way ka mid dhiyini biya helni wal bii dhaafi hay-ad hadda interna siidi malakulungna antaasa miile ee shacbigaas daddiiganka ee tiradoona diiras boqol toddobaatan iyo kow goosna diiraw iyo miilunka la haraysagna gaabkana saasa iyo kulley haddiiba muslimiinta dhati oley girgaar laka helee antaas girgaar waa an baahangna inina haniin gurmido mus'ulona haniinka gurmido raashingna haniinka gurmido gobolna haniinka gurmido walla aamaw walba ka ahaadan hata dharkana haniinka gurmido ida dad dhibaataysan ba'ayu-an walba ka nagata idaan dhibaataysanna warkaana sidaa ii hadamaba ku dhawaa jirto oo biyar eesinderi okay biyogasay eesindersi biyoogas way hana deersiyey hay-adda la eraaw magaasha unisef maya raashin walow galaaskoba alle ka dhikaa oo kaamkun hayaadiwiin lahanka tare garay gasa'adoo alle ka dhikaa maalan halintoona na korsulumey hana deerin ma jiraan boosiska way tiradiyo deerase hordhay way degnaaytay boqol sagaashan iyo kow goosa dehordhaan way degnaaytay sagaashan iyo todoba goosa degnaaytay ada muddo gaaban dhatiyeena way haka dar sameey ilaa tiradii oma iska deertay boqol iyo toddobaatan dhugusa hadda ka deg yihiin barakaa usub ee horbihii iyo dangaabilin
boqol iyo toddobaatan ya hadda sheegtay kaamka hayaadiweynka hayaadiweyn haddamadan qoysaskan haysidaan hadda biyoogan aad sheegtay waa biyo ka filan la erkore maadaama biyo cuntadina oo hungurigeena meelo anjarna maya biyo hadda sida hadda muuguta ciida gargaar haniin deersi lankana imad wali ilaahay usasi ini sheeguma ataa ini usa reeba ma'e biisa faylana hanin geysi tubooyingana nin hariibi balaastigana nin saari antaasa haddi girgaarka haysina dhanka hay-adda dawladda koonfur galbeed iyo dawladda dhahwali kanaga tooba antaasa hadda ka haysina wal antaas moodi dawladdu inta ka hor girgaar ama hana deerin wali kanini ankiyaar inta ka hor hana geysidi kala maleh gadoomiye cudurka shuban biyoodka deegaano badan kusu saamaya
alxamdulilah bani aadanka wale usadeeri ini sheego kafeyley udurka haddase deegaamooyinka kale aan asiibahay wali adaka qobodeen i wali adakiin qoban ilaahay kii ridi karo inta ka hor lama onog udurka fiiloonka dhey waana ma asiibna ka badbaadeen antaase hadda shiban biyoodkii ah hanau tillaabay haa dogdokale la jarta yaana ka yaana ka badbaadi wal haddii udurkaas noo asiibay ama lamaashiyay dili kala male okay hadda manka baaqan lahayti dadka ka dhugan sidahay ama dawladda dhimisha iyo iyo dadka oo maraa ilaahay wala sii kolley dadka ilaahay bani aadanka farnyaawan baa shalbaheen si inshal dheeringa inshal hanta badanye ini wal hana geysiyo muslimiinta dhibaataysan dhiilunka haraysan ini ilaahay walay hanka gacdi yoona kaalmahan naftiyo yoon wali haka qaadan umutung naftiya leedad leeshida ee laka badbaadi ma inkama hadilyaana ini gurmud degdeg ah hana geysiyaanga iid infadaano walba hana geysiyaan ini hana deyrano safayl haninka gurmidaanga aan baahangna
korintii mabanaysiyaasta magaaga
mukhtaar cabdi caalim ay mudan jarana war hadiisan oo gargaar ah siin deeri maadaama jaran kuleel iyo ongli jara wal hadaa siin deeri gargaar ay jare war haddaan la deeray gargaar ee biyogo ahayn oo hana deeri ma jiraan galaas kubalaha ka dhabo ma jiraan ciyaalaha qaba aan alxamdulillah maxaasar lahaa weliba saddex goosoy marka alxamdulillah sayidda nuga qabo
wal shaqee haddaad hayti jare walba shaqee maxaay meelaha isku surmaan wal un haynan male oo kow kowkii kaamka matanku kooj oo kubogtaan والله راو الحمد لله خاصة الحمد لله كل راو
gurbaan warkuri lankas tuulo gurbaan hoosees oo warkuri oo kubogtaan
saddex beri ha luqaayay maalintii afaraada ilaahay baa warhay saqare qolona ma qabno saddex fasalna badarna bani alxamdulilah baaxidaas oo saddex misaasaa ka banna
fasal oo madarsiin gabana maalintii afaraad ilaahay maalintiisa hagaada intaa sheegay
yaalka iyaad kaamkaas joogtan haysatana wal oo raashi wal raashinkaas ka filan iyo mahaysan waraashan filan mahaysan si xataa alxamdulillah lakin jawaab yani ummad ay ku dhigaan dhan way kaamkan ruuxa yaadwiinka nool dhammaantii oo gogol mahaysadaan weel oo alxamdulillah ma arti wala karsadaan qable mahaysadaan ligudi ratili baa kartoon musuun la ku qaadi oo baa kamil ku tugi kartoon ad ka tukada ka tukada ya ka tukada kan kale ya ka jiifado hay baa hata hor roobko hata geeka alxamdulillah kordha saarada mahaysan irzaagda wilan gur mahaysan qaabkaas oo saas ah korodi durbaaga madaa ku koysi wal sababe aan ku bogtaali inkana wal sababay aan ku bogtaale ma inay oon iyo gaajo fahmi kaamkan kun wala
wal hasan ni furo ana haysan ma la kaamka aan hadda ka noolno hayaado wiin ee waxa macalin gudoomishay ayay oo aan hata roogno wal bi aan hayna oo hata geeka alxamdulillah oo aan haysan mal arag baaxda soo wadam
dambeyntii may baad ay jirtaas muslimiinta walaalo wala haysta ما باقي المسلمين دران إن شاء الله بإله الكريم إننا الحمد لله إننا هنلفى أو صفيعا هنفيريو oo ilaahay dartiis walba ninka kaalmayo oo macnaha dhibka nahay baahada nahaytan ilaahay ninkuoon ninku gargaariya fadaa taasaacusudan adoo magaa ninka naga soo rale anoo magaasinka naga macnaha mukhtaar cabdi aadan waay
magacay suuban keerad idin hasano idin maraayay oflaa ku koyni roobay baalow barbaar idaad ooblo kan dhahadiyo yaha ka dhani gahooti ilaahayni kulmi horta araadan waa ku kulmagna godoomigan hasan maalangalerad babil isdhabte yo biyoogun arajiifahayn biyoogun biyoogun baadjal mahaysan noolala fadaan raashinka walawna ka karsadaana raashinka jiifka jirgaame adduunye isdhabtaan baahagn wal ilaahay dowlaha nin qaado oo ilaahay dowlaha gargaarka noo siiyo nina na siiyo noolale iyo fadahan taasaan baahagna kaamkun kan e karafaadni kasahareyni gahootiyla fadahanana er hoolagaan isdhabanha dhammaadin dhal ida dahaw haaninoo dambe antan qoyn wali shiban dhamay wali kala dhabtiyo madi un un tabaka gariri ku roogni haddi geeg uni walaanyawanan isganiimahayna hungurinyaayoona isganiimahayna inina hana deero noolale hana deero hadda haaladun langhamiin qadahayo niidhaha jire anina hana hoobo fadaan gorodi hadda may banin kuri biyaasi meelaha kooti sababan ku kooti mayanku koy gaajinku koy ini ana oo qahootigi haka daramo anin ilaahay baaha i waafaje horwiligey qahootama hagalna shansani bukuna abaarti lamashaabangi dhatiyo jiifa daawo mahaysad walalow mahaysad noolal mahaysad hoolahaaneen raqabiha oo dhammaaden widaad jeeradoo jiray suunhaad shalay koy oo ka dhamadiis enta baryaw saasaan tan jiifa tirada iyo halka haddaad ada qabta tiradana qab haddaa far unugaanta ila roogta aadiyo awshoo ena war haddii shaqada oo ada wadaas jiray mudda kaamka gobolo kureeba shaqi sheegase wal guri ana karsadaawna dhanug yaroodan ayin karyaase ma qobsada walaala ka nool biyoog maha qaadada kor hadda kaamka aad roogta wal oo haddaada haka deeri raashin oo laasin deersi jiray raashin wal biin hayn oo un hana deeri mal aragaw raashinka wala una aaman oo bamakan allah ka nool arinyo oo labaatan jirkon udubka ka guraan lamalama kun isaan on gurigaan iyo ka istaagdan hadda hadda halkan idaad yeeshalay le kuwa shaqo jir hadda shaqo jar ee hadda shaqeeda baan korona naftaan shaqada oo aad mar raay ada soo dhawada wadameed udaba guryahay udub udub udaba laha gurye lama kun waa laka gada liki buusha dhan waa laka dhadhasaa fahmi ee haddama dhan may ku ofsada lahayd dadka ka dhugunsadahay oo oo walaalaha ee oo maraay oo ilaahay wala sii dadka kale oo idoo imanka baaga lahayd inka baahana ani ana raashin la isiyo wal ana kakarsada la isiyo joodinka jidka la isiyo balaaska la isiyo adduunye ilaahay rasuulka dadkii kore guri isiyaano anayna ilaahay mahadee ku noolado walaalnyoga isi ananka ero anka mahadee anku shukriya anku odsadahay magaalada isudeeleeyo nuusalere
kaamki kumid ee taa ee, ama horey aan roobki kaamka
dadka haddaa kadarsameyle kamid ahaa anin reed waana isku dhowmada dadka horeysana ka hisaabsana okay ee intay ha ku bogtaali ama ee, ha ku barakacdi ko madiyora hiyaad wiimeeleley hiyaad tu- tu- tuulooyinka oo baydhoo hoos ku heew iyo halka meeqo yaalkay sii tuuso
hadda ee, walba oo gargaari haddaa siin deeri jare wal gargaar aana deeri hadda aadiyoogun oo ilaahay nagaga gaaray umatanaga gargaartay hatana gargaar kale noona baahangnaa isiwnan koyni godolin haysane walawna amanan haysane gargaar ilaahay lay kutuugoyno walaalki iyoonay hay-adda iyo mali oo una kolleyna gargaar faday una kutuugoyna hata gargaar ay degdeg ele fadaan wal kale haddaana deeri male hadda maadaama ee, ciyaalka haddaad sheegtay ee, tirade, hadda ciyaalka iyaga walba oo hadda siin filamin aysan haystaan jare wal aniga halkaynay fulan owna dhahaysan male wali aragtay umutahaalkii dhankii madaashilmadka saarada koobkii halinkii dhamo isla dhammaana kankaalkii wal haysaneen isku sii dhada oo kale laku yaabo hadda wal shaqee adag barnaamij hadda wadaasu jare dadka oo kaamka la yiroogo umbahaane kumid ahaa
صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع مزار لحظ المقل فخارك طلبك كسلالة ايه الفرقان
leo baraakadoo dhisbaday reed bakaarku alfurqaan leerawa inta alaafayl lishaaniya leeray miilaanjee
baqaarka qalabka dhismeeda alfurqaan aku gadi agarshay dhanbadsila infay
bakaarka qalabka dhismeeda alfurqaan yaburoosinka hadhikiray bulshooy igmoogateen birlabi birdhede isku baabkoma ee bariimi isuguntuna iska baabkoma ee bakaarka qalabka dhismeed ee alfurqaankii liinbaahanaayay qalab dhismeed liinka oonbahaaya bulshoytaas ogaada hobed islow baahidisa ka gada baraakiisar isbaalgiliida fadaasa berkala adoo ininbanna baabuurba inkorna dhalab dhisma bariime e way baaku kubabadaas ahe gudaayow bakaarka dhalabka dhismeeda al furqaan ee bulshooy inmoogateen bakaar qalab dhisme meeldhomba buuleyma ee alaabta baysiga ee ii bariiminimada liska dhaafay baraaki isar dhadsiyo qalab walaaga isinkanku baahanti oo beecyonna eed infayleyi bulshooy inkaseeda bakaarka qalabka dhismeeda ee alfurqaan qalab dhismeedka bakaarka alfurqaan buykasiisino ee dhahanka buuy walbaarin laylakashee kurma ee hoo an walaago siinkuba bilaawo jiinkadka dheer igagaab ba'weyne noocayaal sheeshalkadiisan alwaax yiyar iluwiin musumaare nambar kasta le rinjo ayu nooc katanaashooyin handaraab ristiyaal sanduugyaal quful nooc kasta le iyo burus iyo minshaar iyo weliba alaab kale alaab dhism ee eed iyo eed in fara badan oo inta lahanka koobo korna bulshooyinka seeda bakaarka alfurqaan baqaarka qalabka dhismeed ee alfurqaan way bakalow usilayaa garaajli kasuubyow ganjeelyaal eedan fufaylo oo faashiyon ee i dariishadyaalsho kaasafoortayaalka i gaardameerada i walilamade baqaarka qalabka dhismeed ee alfurqaan wayba usakiyaale suuqa sariiro madaadaa ku garla inaga kelo sabca galanta bideed wali faahfaahintaas dheer iyo wayba isinkula xiriiri kortaana teleefon lambarada shalay eberdi halshaan qonto iyo lama labaatii kow labaatii toddoba eberliyaal siyeed qonto iyo siyeed toddobaatii litumiyo afar ama lambarkanka dambeey eberdi halshaan qonto iyo lama labaatii kow labaatii toddoba haddaba bulshooy ang moogaten bakaarka طلبك بسمالة آه القرآن يمشي على ثلاثة كمشية العرنجل والناس ترجم جملي في الس-
qeyboo dhexe ee barnaamijka kulanku warsanya weli dhegeystayaatan dhegaystayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo noola daratan magaalada hargeysa ee maamulka somalilan geeka waliba la kihiray weriye markaasa ku mid ee wariyaalka ku howlgalo gudood dalka soomaaliya waana harkujeeda deegaanada somalilan maxamuud cabdi jaamac xuuto weliba waa xogayaha ururka suxufiyiinta maamulka somalilan ee markii magaajo lahaa gaabiyoona lankasoo soolja walina uuse ku hadalay girowkii linjeysida cabdimaalig muuse culdoon oo geeka hargeysa la kaheli
Een, xadhig een, cabdimaalik runtii een, mar dhowid baan maqlay markii la xidhay dabadeed een, ayuu warkaasi soo gaadhay een, waa xidhan yahay ninkaasi ilaa haddana sababta lagu xidhay een, wax faahfaahina kama hayno mas-uuliyiinta booliiska waan isku dayey inaan arrintaa wax ka weydiiya ilaa hadda weli iimay suurtagelin laakiin waan ogaan doonaa hadduu lahaa sababaha loo xidhay
maxamuudow guddoomiye sidaad la socoto somalilan soomaaliya waxay ka go'day kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii een, waxaa la sheegaa in qofka xamar taga ama cid madax oo ka tirsan dowladda soomaaliya ciddii taageerta inuu xadhig mutaysanayo ma lays odhan karaa cabdimaalig waxaa laga raacay een, hadalkii uu b b c-da ka sii daayey ee ahaa een, waxaan burco uga imid taageerada madaxweyne farmaajo
Een, isagoo keliya ta maaha runtii een, dadka dee soomaaliya iyo doorashadii soomaaliya ka dhacday runtii tegey een, weriyaal badan baa tegey oo somalilan ka tegey dad kale oo een, siyaasiyiinana way tegeenoo runtii dee een, danaynayay inay dee systemka ama nidaamka cusube dee laga een, ka dhismay xamar runtii een, ay ka qayb galaan maadaama oo doorasho ay jirtay Een, saad la socotaa runtii een, dee dad magaca somalilan sheegta ayaa ka tartamay oo xidaal ka qabta oo mas-uuliyiinka weliba golayaasha waaweynaa een, dee runtii kusoo baxay iminka Een, marka saxaafadda dee waxay ka mid tahay un dadka halkaa tegey ee dee hiyirraacaya runtii sabab ay u tegeen aan la garanaynin iyagoo qaran somalilan hoo jira oo dhisan runtii dee ay halkan ku haystaan ammaana horumar ilaa hadda ku socda marka waxaan u arkaa un dee een, dadka halkaa tegey ama wariyaal ha ahaadaan ama dad kale mas-uuliyiin ha ahaadaan ama dad xilaalu doonta ama dad shaqo doonta ha ahaadaan in ay yihiin dad aan ku qanacsanayn wuxuu ilaahay siiyey oo ah ammaanka iyo nimcada maanta dadka ay u tegayaan runtii haddii la barbar dhigo somalilan runtii ay in badan oo ka mida dadkaa soomaaliya degani ay odhan lahayn yaa idin geeya ama yaa idin rara hargeysa ama gobollada somalilan oo dhan markaan waxaan u arkaa dad qaldan oo runtii wixii lagu heshiiyey iyo wixii dalkan loo soo marayba runtii baalmaray Een, maxaad u soo jeedinaysaa xukuumadda somalilan ee dee xidhay weriye cabdimaalig muuse coldo Een, runtii een, sida een, aad la socoto een, dee xukuumadda somalilan go-aankeedu wuxuu ahaa in dadka soomaaliya taga ama arrimaha siyaasadda ka qayb gala ama si kaleba u taga runtii een, in ay ahayd dee demi laakiin intii wada hadalladu furmeen runtii waxaad moodaa in arrintaasi een, dabarka ay goostay oo ay dadkii runtii een, waddo qaldan ay u fahmeen ama waddo qaldan ay qaadeen taasna ay sahashay go-aankii xukuumadda runtii isu socodka ay ku furtay iyo in ganacsiga runtii laga wada shaqeeyo dhuumashooyin fara badanoo ku khuseeya dee go-aankii dabacsana ee xukuumadda runtiibaa ooda ka qaaday oo furay wadda ah in maanta dadkii dee ay xamar tagaan marka runtii waxaan u arkaa cabdimaalig oo keliya ta maha wariyaal badan oo ka mida somalilan baa tegey xamar dowladda somalilan way soo dhoweysay waxaa ugu dambeeyey sidii aad og tahay een, warbaahinta axsaabta somalilan maanta dhow-eedaha ay isku marinayeen oo ha waraysiya laga soo qaaday mas-uuliyiinta soomaaliya wariyaashii ka soo qaada runtii een, waxay ahaayeen dee kuwo reer somalilan oo halkaasi tegey xukuumaddu way soo dhoweysay way saaciday hargeysay joogaan haddana xamar bay joogaan mar iyo laba iyo saddex mah annagu sooljahan xukuumadda waanu kala hadalay dhowr jeer in ay arrintaas dabada furan ee iyadu sababtay runtii ay wax ka qabato laakiin anigu waxaan arkaa qaladkoo weyn in ay xukuumaddu u sahashay cabdiweli iyo kayrkiiba haddii aanay xukuumaddu tallaabo ka qaadina an waxaan u arkaa cabdimaalig oo keliya too la xidha inaanay xal ahaynin xukuumaddu ay u cadaalad fasho dhammaan wariyaasha xamar tegey ee qaarkood iyadu ay saaciday qaarkoodna saasoo kale imanka ay xidhayso waayo haddii kuwa hore la xidhi lahaa cabdimaalig muu tegeen an waxaan u aragnaa dabar ay xukuumaddu furtay oo ay ku qaldan tahay haddii aanay dabaqabatayna runtii taa iyo tuka daraniba ay dhici doonto oo dadku ay tegi doonaan xamar iyo meel somalilan dibindaab iyo dhibaato u wadaba waxaan u aragnaa oon ugu baqaynaa xukuumadda somalilan boqol jeer baanu kala hadalnay in ay arrintaa tallaabo ka qaado cabdimaalik iyo cidda kale kayrkiihee arrintaa tagtay in sharciga la hor keeno laga qaado tallaabo sharciya oo qarannimada somalilan runtii lagu difaacayo waxaan u arkaa cabdimaalik runtii in tallaabadii uu qaaday ahayd mid qaldan suxufiyiintii kale ay xukuumaddu saaciidayna runtii ahayn tallaabooyin qaldan oo ay xukuumaddu runtii ku taageertay dad qarannimada somalilan dhibaateeyey marka anugu go'aanka aan qaadanay soljaan waxa weeyaan in aanu wixii saxaafada ee somalilan ee tegey muqdisho ee weliba sidaa qaldan u tegey ee badheerka weliba ninkii siyaasi noqonaya ee somalilan dee ka tegaya sida kuwa kaleba u tegeen u xil doonteen in u tego weye laakiin magacii saxaafadda somalilan nin sita oo xamar tegey soolja iyo saxaafadda somalilan midnima taageeriso
ogayaha ururka suxufiyiinta somalilan maxamuud cabdi jaamac xuuto oo ku hadalaayay firowkii lanjeysidii weriya cabdimaalig muuse curdoon oo hargeysa likiiriya kaas ahaay guud ahaan beedkaasiyaan dambeeyey barnaamijka kulunka warsan ee dhegaystayaal idaacadda warsan hamiinimadan kudhugun sidaaseen barnaamijka mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo hasaari cabdulaahi nuur aadan yeesina dareysayaay saalax kayse farsamada uu ka saacidaayay intuuna barnaamijkan kulamada dib ku kulmaana bahda barnaamijka oo siinle sidaas iyo hamiin feele
hooyadu waa wareegto waagii kastaa ee yimaada wuxuunba wuxuunba laga dhexlaaye adduunyadu waa wareegto waagii kastaa ee yimaada wuxuunba wuxuunba laga dhexlaaye waqtiga aad joogto maanta haddoobe ku walaaday dadweynaha kugu wareegsan inbaa warwartooya baasan bulshada qaar baa walaacsan waqtiga aad joogto maanta haddoobe ku walaaday dadweynaha kugu wareegsan inbaa warwartooya baasan bulshada qaar baa walaacsan caqiidada waarankeeda hadduu weriyuhu tilmaamo xogtiisiyo waajibkiisa wargeysyada hadduu ku faafo adigoo agar hawga qaadan wadkii dhimashada ha moodin haweerarin haweerarin aragtidiisa wariyadul qolkana qolkana hawiiqin caqiidada waarankeeda hadduu weriyuhu tilmaamo xogtiisiyo waajibkiisa wargeysyada hadduu ku faafo adigoo agar hawga qaadan wadkii dhimashada ha moodin haweerarin haweerarin aragtidiisa wariyadul qolkana qolkana hawiiqin anigu waan wada walaalo walaayo hadday ku siiyeen yaryo wen yaryo wen kuu rodayeen ayaan taaduun ka fooshay hataduun wanaaji weyday hadduu suxufigu warkiisa hoosteedyada uu ku faafshay suniya waabaya hamoodin ayaan taaduun ka fooshay hataduun wanaaji weyday hadduu suxufigu warkiisa hoosteedyada uu ku faafshay suniya waabaya hamoodin xaqiiqada waarankeeda hadduu wariyuhu tilmaamo xogtiisiyo waajibkiisa wargeysyada hadduu ku faafo adigu agar hawba qaadan wadkii dhibashada hamoodin haweerarin haweerarin aragtidiisa waryadul qolkana qolkana hawiiqin xaqiiqada waarankeeda hadduu wariyuhu tilmaamo xogtiisiyo waajibkiisa wargeysyada hadduu ku faafo adigu agar hawba qaadan wadkii dhibashada hamoodin haweerarin haweerarin aragtidiisa waryadul qolkana qolkana hawiiqin
dhegeystayaal banta kaaf marin jadwalka ilaalintan ku bilaawday hiraabtuma timilmaasa hirawan mihayti webbanta kaaf marin guud ahaan jadwalka ilaalid tuma baa ka dhawaasaano abaan qaasim maxsum jaakole oo isna handimo caafimaad leh